meeqa ilmoodaa kaa dhimatay faadumo shan xaggee jirta marka ilmahaaga dabka u qabsanayay dhaardhaqaal
waa gartay marka maxaa dabka uu ka bilowday deg meeshi darasyaalkila kusoo baxe xaafaday ma aha gurigaaga ma ahayna darisku ka soo baxay Mm.
waxaad iga warantaa maxaa kuu badbaaday marka ciyaalkaagii ciyaalkay kuli kuli waa dhinta waa gartay yaa hadda kula jooga oo kuu imaaday oo ehelkaaga ah walaalkay kuli waa jooga hooyadayna waa jooga ma ii dhiibi kartaa walaalkaa halo magacaa walaal xasan maxaad u tahay gabadha ilmaha ka dhinteen faadumo gabadhii waxaa waaye ilma eed ilma abti ilma eedaan nahay waa gartay marka waxaad iga warantaa meeqa caruura ayaa ka geeriyootay shan aruuri ay ka go- ay ka gooriyootay haye marka ilmaha meeqa jiraa u weynaa ka geeriyooday meeqa jiraan u yaraa sideed sideed jiraa u yara side- side- sideed jir sideed jiraa uwen laba jiraa oo u yar inta hal mar dhimatay ehe waa gartay ayada een, xaggee jirta markii ee, waxay ii sheegtay in dhaqaal ay jirta hadda een, codka yaraayon ka qabtay dabcan si rasmi umaysa hadli karin taas ayaa keentay inaan adiga kula hadlo marka waxaad iga warantaa ee, ilmo maxaa u haray qoyskan qoyskan waxaa u heray urudkiisa u heray waxa u jirtaa ee goshay u jirtaa waa gartay meeqa jir waayo Eh, laba iyo toban jir waaye haye aabbaha carruurta dhale aawe caruurta waxaa waaye waa saddex saddex baah waaye saddex baa saddexda baah laba eh, saddexda ilmo maanahani ay ka geeriyoote waa saddexdooda maanahani hal caabo eh, caabo caabahooda maanaha gooni waaye labadan kalena maanahani way kala caabo waaye marka ilmaha hadda geeriyooda ee shanta ah shantaba kala bahbahay ahaayeen kala ha aabbayaal kala duwanaa dhalay laakiin isla hooyadan faadumaa dhashay ha saddex sad- saddex saddex caruur saddex caruur waxaa waaye aabahooda gooni waaye labana waxaa waaye a- aabahooda maanaha way kala gooni waaye waa gartay marka ma joogeen aab ma joogaan aabbayaasha dhala ilmahaasi aad ii sheegta hadda ee saddexda bahda kale ah ee hadda dhintay hal aabbo yaa u jooga halkii kalena way maqan yahay kan kalena goshow jira waa gartay marka bal waxaad iiga warantaa inkastoo ay faadumo ii sheegtay dab dariska ka imaaday ayaa ilmahayga ee waxyeelada u geystay sida dabkaas uu kusoo gaaray gurigooda bal sharaxaad iga sii haddaad wax kala socotid kollay dabkii markii oo maanahani oo saas oo maanahani dhacaya annaka ma joogin laakiin meelaha dhow dhow ayaan joognay markaa sidii oo dabkii maanahani aan soo fiirinay sidii oo maanahani oo xaaladii maanahani aa, ay ay ayna siinaya dabka waxaa waaye ee, gabadha markii oo shaqo aadaya ee ilmaho ilmahiisi maanahan raashin ay u karina eeda karsan dabkii way diminaa shaqo markaasay aadaa ilmaha maanahani guriga maanaha saasay ku hera ma garat marka guriga cooshado miyuu ahaa noocuu ahaa gurigooda gurigooda waxaa waaye qeendayaashii oo maanahani oo kahootiga waaye marka waa xero dadka barakacayaasha ay ku jireen ayay ahayd dalxiiska dushiisa ku taalo sa fiican ilaa iyo haatan hooyada xaalkeeda bal iiga waran sida ay noqotay hadda in yar in- inkastoo ila hadasha haddana waxaan ka garan karay xanuunka haya marka bal waxaad iiga warantaa hooyada xaalkeeda sida uu yahay hadda hooyada haalkeedani way fiican tahay laakiinse maanahani weli waa waa way dhibhaytahay waa waa dhibhaya iyada kollay dadka maanahani way imaadaa kollay qof walba maanaha sidii hadda ad aad sheegaysa oo kale maanaha ay ay imaanaya sidii hadda aad sheegaysa oo kale ay ay ay kuu sheegaya waxa kale oo zaa'id maanaha aan aragnimaba jir